habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo oo axada bisha oktoobarna waa shan iyo toban sannadka labada kun iyo toddobaiyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah jacfar buukay
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mida ku dhowaad laba boqol iyo afartan qof oo ku dhimatay qaraxii muqdisho halka boqolaal kalena ay ku dhaawacantay idaacaddeenna fiidnimo gebay ahaanteedba waxa uu ku saabsanaan doonaa qaraxaasi waxaanu idiin haynaa waraysiyo iyo warbixinno ku saabsan qaraxaasi oo ay ku jiraan ehelada dadkii goobta ku dhintay ardayadu waxay ahayd intii qayrkeed qayma leeyahaa aad uqaymo badan bay ahayd aad u qaymo badan aad u qaymo badan haday dugsi sare soo dhiganaysay hadday jaamacad dhiganaysay qof degan oo waxay ahayd diinta xaggeeda ku maqaan oo waxaan ku leeyahay dhan kastaba ku wanaagsan oo akhlaaq wanaagsan waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan dowladda iyo shacabka jibuuti oo si xooggan u cambaareeyey qaraxasi qaraxi ka dhacay muqdisho waxa laga carooda loo dulqadan waayo weeyaan anagu aad nooga caroon doona jibutinahay marka nimanka al-shabaabta lagu sheegay in la qabto dagaalada lagu jibutinan jecelnahay al-shabaab maaha waa alxashiis qoradaas masaakiinta laynaysta dhex dhigaysta wax walba haddaan see jibutinahay waan ka xunnahay waxaan sidoo kale idiin haynaa falanqayn ku saabsan saamaynta qaraxan
waxay u badan tahay inuu abidba ahaa qarax ka dhaca soomaaliya kii ugu dhimasho iyo dhaawac badnaa mina dhimasho iyo dhaawac waa isdhaamaane dhimashadu ay ahayd dadkii oo gubtay oo maaragtay ilaa boqol iyo soddon ka mid a hadda isbitaalka madiina laga soo sheegay dadkii tegey in la garan lahayd waxay yihiin oo dhuxul madow ay noqdeen kuwii kalena ay intaasi in ka badan ay dhaawacmeen oo isbitaallada qaarba laga soo celiyey marka masiibo aad u baaxad weyn aad u baaxad weyn ba ka dhacday meeshaas oo dalkan gaartay qodobadaasi iyo kuwo kale ayaynu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay in laba boqol soddon iyo toddoba qof ay ugu yaraan ku dhinteen weerarkii loo adeegsaday baabuur laga soo buuxiyey walxaha qarxa oo shalay ka dhacay magaalada muqdisho waxaana boqol iyo soddon ka mida meedadkaasi aan weli la kala garanaynin dadka ay yihiin ay yaalaan isbitaalka dhaawacyadan ayaa waxaay dhinaca kale kor u dhaafayaan qaraxan in ka badan saddex boqol oo qof waxaana dadka intooda badan ay qabaan gubasho jirka ah iyo firirka qaraxyada oo dadka qaarkood xaalad dooda caafimaad ka dhigaysa mid khatara oo aan waxba looga qaban karin gudaha wadanka xildhibaanada ayaa waxa ay sheegeen in meedadka laba boqol toban iyo sideed qof la geeyey cisbitaalka mas-uuliyiintu waxay kaloo sheegeen in laba boqol iyo toddoba qof oo dhaawaca sidoo kale la geeyey cisbitaalka ordogan halkaasi oo koob iyo toban ka mida ay dhinteen dadka soomaaliya ayaa waxa ay ku dhawaaqayaan waa dowladda soomaaliyan irahde ayaa waxa ay ku dhawaaqday saddex maalmood oo baroordiiqa iyo sidoo kale in calanka hoos loo dhigo dowladda waxaa kale oo ay sheegtay in al-shabaab ay ka dambeeyeen weerarkan ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre ayaa weerarka waxa uu ka hadlay maanta
bannaanbax ay ka qayb qaateen qaar ka mid ah dadka magaalada muqdisho oo lagu cambaaraynayo weerarkii shalaytoo lagu laayay dad rayid ah oo ku sugnaa nawaaxiga isgoyska kilomitir fif ayaa ka dhacay magaalada dibadbaxayaasha ah oo weer gaduudan madaxa ku xirnaa ayaa ku qaylinayay erayo ay ku cambaaraynayeen weerarkaasi waxaanay socod ku mareen qaybo ka mid a caasimadda dhinaca kalena hay-adaha caalamiga ah kuwa gobolka iyo qaar ka tirsan waddamada dunida ayaa cambaareeyey qaraxaasi dowladda turkiga ayaa si adag u cambaaraysay weerarkaasi shalayto dadka rayidka lagu laayay waxaanay tacsi u dirtay dowladda shacabka ehelada iyo qaraabada dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay afhayeenka madaxtooyada turkiga ibraahim galen ayaa sheegay in madaxweyne rajab tayib erdogan uu amar ku bixiyey in sida ugu dhaqsiyaha badan soomaaliya loogu diro diyaarad milatari oo sida agab caafimaad iyo weliba dawo si wax loogu qabto dadka boqolaalka ah ee ku dhaawacmay qaraxii ugu dhiiga badnaa ee muqdisho ka dhaca dowladda qatar oo weerarkaasi iyana cambaaraysay ayaa sheegtay in sihayaha safaaraddeeda muqdisho uu dhaawac fudud ka soo gaaray iyadoo sidoo kalena sheegtay in burbur xoogan uu u geystay dhismaha safaaraddeeda oo ku taalla meel aan ka fogeyn aagga uu qaraxu haleelay sidoo kale ururka jaamacadda carabta ayaa dhankiisa cambaareeyey weerarkaasi ay ku baxeen tobanaanka ruux ee rayidkaa xogayaha guud ee ururka jaamacadda carabta axmed abulkayd ayaa tacsi u diray ehelada dadkii weerarkaasi ku nafwaayey isagoo soo cusboonaysiiyey ballanqaadkii jaamacadda carabta ee ku aadanaa ka taageeridda dowladda soomaaliya dhinaca la dagaalanka kooxaha argagixisada dhinaca kalena jimciyadda quruumaha ka dhexaysa ayaa si kulul u cambaaraysay qaraxii ismidaaminta ahaa ee shalayto ka dhacay isgoyska kilomitir five ee magaalada muqdisho war ka soo baxay xafiiska wakiilka qaramada midoobay soomaaliya u qaabilsan ayaa lagu sheegay in hay-addu ay si weyn u cambaaraynayso falkaasi oo ay mid bahalnimo ah ku sheegtay xustayna in ay kooxda al-shabaab ka dambayso danjire michael kaytin ayaa weerarkaasi ku tilmaamay mid argagixiso oo naxdin leh kaasoo lagu xasuuqay dad rayid ah oo aan waxba galabsan sidoo kale dowladda maraykanka ayaa cambaaraysay weerarkaasi ay boqolaalka ruux ku waxyeeloobeen ee shalayto muqdisho gelgelay waxaanay sheegtay in tacsi xanuun badan ay u dirayso ehelada dadkii ku waxyeeloobay maraykanku waxa uu ammaanay kaalinta uu geesinimada ku sheegay ee ay ugu gurmadeen dadkii waxyeeloobay ciidamada iyo shacabka soomaaliyeed ee u soo baxay sidii ay u caawin lahaayeen dadka ay waxyeeladu soo gaadhay warkan ayaa lagu yidhi weerarada noocan ah ee fulaynimadu ay ka muuqato waxa ay firfircooni gelinayaan kaalintii uu maraykanku ku caawinayo xulafadiisa soomaaliya iyo afrikaanka kaleba ee ku aadanayd u xidadasiibidda kooxda al-shabaab sidoo kale howlgalka midowda afrika ee soomaaliya ayaa lahjad kulul ku cambaareeyey dhacdadaasi argagaxa leh waxaanu ka tacsiyeeyey geerida dadkii ku timid
habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal sida wararkeenaasba aad ku maqlayseen waxaa soo kordhaya tirada dadka ku dhintay qaraxii cuslaa ee shalay ka dhacay magaalada muqdisho xildhibaana ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa booqday cisbitaalada waxa ayna sheegeen inay dhinteen dad ka badan laba boqol soddon iyo toddoba qof boqolaal kalena ay dhaawacmeen qaar badan oo ka mida dadka dhintay waxay ahaayeen dad shacaba oo ku ganacsanaya waddada dhinaceeda kuwo kale waxa ay marayeen waddada shaqaale ayaa dadka qaarkood ay ahaayeen halka kuwo kalena ay arday ahaayeen dadkaasi oo la sheegay intooda badan inay ahaayeen dad rayida ooan waxba galabsan ayaa saameynta ugu badan uu qaraxaasi ku yeeshay haddaba dadka dhintay waxaa ka mida maryan cabdulaahi oo ahayd dhakhtarad dhowaan dhammaysatay waxbarashada caafimaadka khadka telefoonka waxa aan kula xiriiray hooyadeed hindo yuusuf oo gabadheeda aan weydiiyey ugu horreyntii siday uga warheshay geerideeda geerideeda subaxdii isbitaalay ka shaqaynaysay isbitaaliya marka isbitaalka shaqadii soo rawaxdan ayadoo meeshay baabuurka kasoo raacaysa amarkaan ku qabsaday
haye marka hore ma uga warhesheen in meesha ay wax ku noqotay
isla markii amarku ku dhacayba teleefoonkeedoo faniinay aa la qaaday waa la annagaa kool garaynay waana la ka qabtay gabadha maydkeedii hoteel hokaa gorgor hortiisu yaalaana la yiri isla markiiba waan kala cararnay intaana anaku gaarina eheeladeeda oo magaalada dhex joogtaaba meeshay ka qaadatayba
haye alxamdulilah wuxuu ilaahay keeno waa shukri maryam waxay ahayd qof akadeemi ah hadda jaamacad dhamaysay lix sano soo dhiganaysa doctooraysanimo hadda buga difaacashadiisii isku qalqaalinaysay qof aada u wanaag badanay ahayd islaamku jeclaay eheladu jeclaay derisku jeclaay magaceedo dhanba la jeceleeyo ahay marka ilaahay raxmadiisa hala jeclaado ilmahaaga miyay u weyneyd miyay u yarayd mase dhexda ayay ku jirta may hal gabar ayay iga weyneyd waa gartay marka waalidka adiga iyo aabaheed iyo waa wada joogteen oo waa wada koriseen caruurtiina waa muqdishoa ku wada nooleedeen muqdishaan ku wada noolay waan wada korinay aabaad ingiriiskuu degan yahay shalaytuu diyaaradda ku qoraay laakiin iyadoo maydkeeda la bixinoo laba saac aeroboorka ka soo degay haye isagaa soo duugtay isagaa soo tartiibsaday insha allah wuxuu ilaahay keenana waa shugri masiibaduna kaleeya naguma dhicina muslimiin badan bay ku dhacday
waa gartay n bal waxaad iga warantaa marka n ayada ardayad nooceeya ayay ahayd intii aad soo barbaarinayso hooyadeed ayaa taa adiga ayaa dhashay bal marka waxaad iga warantaa qofkaaga aqoon badan ma jirto arday noocee ardayad noocee ayaad ku qiimeyn lahayd ku tilmaami lahayd gabadhaada maryan ee bahow raxmade
ardayadu waxay ahayd intii qayrkeed qayma leeyahaa aad u qaymo badan bay ahayd aad u qaymo badan aad u qaymo badan hadday dugsi sare soo dhiganaysay hadday jaamacad dhiganaysay qof degan oo waxay ahayd diinta xaggeeda ku macaan oo waxaan ku leeyahay dhan kastaba ku wanaagsan oo akhlaaq wanaagsan oo waxay ahayd ilaahay baaba naga jeclaaday la jeceleyay ahayd ilaahay baa naga jeclaaday hooyooyin badan ayaa ilmo ay sidaadoo kale kusoo rafaadeen soo koriyeen n maanta n ilmahoodii ku waayay qaraxi ka dhacay magaalada muqdisho shalay dareenkaaga maxaad nala wadaagi lahayd aragti ahaan
horta masiibaa meesha ka dhacday oo masiibo ummadda soomaalida isoo hoyataa meesha ka dhacday mideeda kale waa wax xikmad ilaahay xaggiisa nooga timid qadar ilaahay noo keenay oo qof walba oo muslima inuu ku sabro la rabo weeyaan oo ilaahay cid noo soo dhaafta male allah noo keenay ilaahay baa wax dila cid baa disha dhihi mayno cid ka eeday mayno ilaahay baa ejasheeda iyo waktigeeda hayay intii dhimatay iyo la dhimatay iyo ayada ilaahay jina fardowsaan uga baryaynaa maxay aheeday tan cid aan ku aaneynanana lama arko saacadeedii aa dhamaatay dadka saacada saacada waktiyaa ku dhammaaday ilaahay baana naga jeclaaday ilaahay baana oofsaday intii maxay aheeday to dad uga dhintay iyo intii islaamana ilaahay samarna ha ka siiyo ilaahayna aan fadaan ilaahay dhinaca nooga bixiyo waxna xadin la waaye haddana ummad islaam ahaan nahay dhibaatadu markay nagu dhacdo islaam baana inaan na argagixin oon ilaahay aan dhibaatada ku samarno sharta ku samarno khayrkana lagu shugriyo waxa waaye wax kale oo noo furan ma lahan iskama qaban karno oo meel la jooga ma naqaan iyo wax wada maxay aheeday toola hadda cid aan alla dilin u dili karto lama arko waxaba dadka islaayana wax xag alla aanfa uga dhacday waaye ummadan aanfa maba ku dhicine wixii laayo unbay ku dhacday aanfadu
hindiye yuusuf oo dhashay doctor maryan cabdulaahi oo ka mid ahayd dadkii ku dhintay qaraxii shalay ka dhacay magaalada muqdisho ayay taasi ahayd oo khadka telefoonka igu warramaysay dhinaca kalena dadka dhintay waxaa ka mid ahaa qoys ay ka baxeen shan qof oo isugu jiray laba wiil oo wada dhalatay laba ay abti u yihiin iyo gabar dumaashidooda haddaba waxaan qadka telefoonka kula xidhiiray aweys macalin cali oo ay ilmo adeer yihiin wiilasha dhintay oo isaga lafahantiisa qaraxaasi ku dhaawacmay waxaanan ugu horreyn weydiiyey sida ay wax u dhaceen dhammaan horta ummadda soomaaliya meeli joogta waa salaamahaya masiibadii shalay dhacdayna intii ku dhibatayna waa uga tacsiyenaya inta ku dhaawacanta anigu aan kamid ahayna waxaan leeyahay ilaahay ha uga boobadhayo niyow maalinkii shalay ahaa saacad tobankii saac ay wax ka dhiman yihiin oo salaada xasilka inta la adimay lana aqimay ayaa hotel safaari gudihiisa anigu ku jira meel inta soo weyse qaataan meel kursi fadhiistay shan iyo toban daqiiqa maraan is leeyahay waa fadhiisana ayaan dhulkii iyo harkii baa ila dhaqaaqay waxa aan aragtay oo khasaare ah oo waxaan u malaynayaa sideed iyo labaatanka sanad sanadka ku dhadhow oo xamar ay wax ka dhaxayeen mid yar iyo mid weyn waa usoo jooga laakiin kanoo kale midaan arkay maaha saacad muddo ku dhadhow ayaa waxaana u jeedin hawadii iyo naqaskii aan laqayna waxba maqli waayey awooddiisa meeshii u geeya sida dhagax la tuurayna anaaba la yaabay marka qaraxaasu sidaasuu ahaa waxaa kaloo masiibo kale ah dadkii soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan wixii eriyadaa joogay qofkii iska marahayay qofkii xaasi saarnaa qofkii banjaaj watay qofkii meelgiida kaa fadhiyey wuu kala gaaray ha kala gaareen waxaa naakin labaada hadda isbitaalada hadda tegtid mayd la aqoon waayey oo gogol u taalo oo lagu leeya ka baaro oo meel ay farinjeerada qaadi waayeen oo meelihii kaydka ay qaadi waayeen ayaa meel walba yaallay waxaana xakin labaadkii ah dadkaa shanta oo gabadho ay ka mid taho aa sheegtay oo labana wada dhalatay midna abti loo yahay midna qaraabada hoose uu kami ka mid yahay gabadhana ay dumaasho tahay waxay xisaabsanayaan lacagtii sekada sanadkan waatan dadku xarwooyinka iyo bakhaarada iyo la keliyaa kiradaas ugu jireen ninkii oundarka ahaa ama meesha jermanka ka ahaana waa ka mid bu ahaa aarigii iyo xooggii waxaqarxeen ayaa isaga meel yaro galoosha ilaahay siiye meeshiibu ka dusay aariga lafteeda ka dusi karta intii markuu banaanka yimidna wixii ka dambeeyey dadkii uu kasoo tegay meeshii baa kuji ku dintay ayadana inta dhimatay sabr iyo eena allah ka siiyo intii maqlaysa waay adiga sidee wax ku gaareen eh, intaanan eh, faahfaahinta eh, afartaas ruux ama shantaas ruux aanan u gelin aniga waxa waxay i gaareen meel garuuda ah ee bir baa ilaa dhaanka silkiisa ka baxday gacanta midigtaana waxaan ka jabanahay fasulka ama ingiriiska sida waxa ilbowga lagu yidhaahdo ayaan ka jabanahay oo maqano ee, la- firirkaasi uu hore u qaatay iyo wax jugo jugo kalaa iyo meel walba jirkeyga kamid oo ama dhibil dab uu ku dhegtay ama bir yar inta jeexday sida saritaanka xawal ay tahay M- marka eh, eh, halkee bay ku tiilay eh, carwada iyaga ay ku jireen eh, eh, eh, maxaase isu keenay eh, shantooda eh, hal mar arbada ay ku jireen waxay ku taallaa albaabka weyn oo safaari laga gelayo ayay ku taallaa marka albaabkaas kow laba saddex carwada saddexaad wey iyo midda kale kusii deganba labadaa carway leeyihiin iyo carwo kale oo jidkan laamiyaraha ee kusoo jeeda guryaha cusub hadda la dhisay ah Ee, waa la socotaada sanadkiisa keliya soo dhow qof kasta oo xalaal miirataa qof kasta oo xoolihiisa u raba inuu ilaahay u barakeeyo u bulaaliyo wuxuu isku taxallujiyey oo ku dadaalay inuu xisaabtaan sakada xiro oo shay kasta oo meel yile dhulka inta la keeno faydkiisi la fiiriyo markaa kabacdi lacagta meel lagu arursado laga sakeeyo dadkaa shantaa ee meesha ku wada jiray xisaabtaas iyo tiradaas zakada ay u diyaar garoobayeen baa isku keenay oo waa waa kuu muuqataa de labada carwo kale way kasoo tageen midaan isugu yimaadeen waa carwadii ugu horreysa oo la aas-aasay oo ra-iis baa la yidhaha magacyadooda iyo da-dooda intay kala ahayd qiyaas ahaan ma noo sheegi kartaa labada wiiloo wada dhalatay maxamed cali maxamed geedi baa mid la yidhahda midna aways cali maxamed geedi Mhm.
gabadhana waxaa la yidhaahdaa nin la yidhahda qaali diirshaa dhalay marwada meesha ku dhimatay labada wiiloo kalena mid baa abti loo ahaa nin la yidhaha xalibaashi baa dhalay oo marka saasaa magacyadooda kala ahaa yarka kalena yar wuxuu asugna ino hoose lasi aho xabin ku dhigaaadooda ay yaqiineen hadda dadka badan meesha ku baabaa dad badan meesha ku baabao fimilka laakiin adigu shantaas oo haddaba siiba qaray gaara waxay ku tahay isku meesha goobta ay ku dhinteen marka eh, da-doodana eh, kan ugu weyn eh, eh, qiyaastii imise jir buu ahaa kan ugu yarse ninka ugu weyn waxaan isleeyahay waa todoba iyo labaatan jir kan Mhm.
ku xigaa waxaan isleeyahay waa shan iyo labaatan jir midna waa da' yaraa oo labaatan iyo kow meelahaasu ahaa oo nin yar hadda soo kaxay buu ahaa sidaasay kala ahayd ninka kalena adigu sideed iyo labaatan todoba iyo labaatan ayuu jiro ninka kale oo qaraabada hoose la ah Mid- midkaa waxaana waa jiraa oo ka haray ayadii meydkooda Waxooga ku jira.
meydkooda goormaa laga soo saaray meesha eh, eh, mase la aasay ilaa iyo hadda meydkoodii waa la aasay waxaana laga soo saaray awalkooda waxaa la helay xala habeennimadii hal saac laba saac muddo aas leeyahay iyaa cagafka soo saar kuwa kalena saaki baa lasoo dhamaystir oo laisku wada keenay meel markii laisku keenana waa la qaaday meydkaas la- lasoo aasay bay galeen waana la aasay meydkii hadda meyd bannaan yaalla ma jiro sida aad ii sheegtay kan ugu weyn eh, toddoba iyo labaatan jir buu ahaa eh, waana dad isla dhashay ama eh, qaarkoodna abti loo ahaa waalidkii dhalay ma ka war haysaa sida dareenkiisa uu noqday markii uu maqlay geerida eh, eh, caruurtaasi ku timid ama eh, dadkaasi dhallinyarada ah ku timid jacfarow waxaa horta waa inaan kuu sheego qof kasta oo soomaaliya qof kasta oo soomaaliya ama aabbo ha noqdo ama hooyo ha noqdo oo meeshaas dadkooda masiiba ku gaartay dareenkoodu muxuu yahay in la inaan la cabiri karin baa noo- baa- baa u malaynaya dareenkoodu wuxuu yahay murugo naxtin qofkii ilaahay haleeshiiye oo salafka ilaahay uu sheegay wax wanaagsan haleeshiiyo ayaa qalbigiisu deganaan karaa laakiin inta kale waxa murugaa ka muuqan karta waa dareemi kartaa gabadha oo la dhimatay hooyadeed waxaa laygu yiri naxatintii ay naxday awalna way xanuunsaneed waxay ku jirtaa hadda ilaa hadeertaan koomay ku jirtaa qafa ilaa hadeerta meel gurigeeda joogta sidaas marka een, lala cabiri karin oo la oran karin maxaa dareenkoodu yahay dareenkoodu meesha ugu sarreyso maanta dareen lagu tilmaami karo qof ilmihiisi loo soo sheegay in ay iyagu bad qaba saaka kasoo tageen galabta maqribkiina la yidhi shantoodii waa dhinteen meesha uu dareenkiisu gaari karay waa taqaanaa marka dareenkaas waxaa umalaynaya haddaan cabirno inaana cabirkiisa gaari karin Eh, wax caruur ka tegay ma ku jiraan eh, shantaasi ruux inay xaafis lahaayeen oo ninka ragga ugu roon oo maxamed la yidhaahdaa uu mardhow aroosaygaan ogahay ka kalena uu sheer lahaa hadda waad moodaaba waa dad wada famil wada noqday wey oo hadda ku gudi jiray abuurka ee, ama tacabka ilmaha maxaad ku qiyaasi kartaa laftirkaaga eh, eh, eh, walaalabaad ahaydeen eh, raggaasi dhibaatadu ay gaartay meesha baad laf ahaantaada ku dhaawacantay bal adiga laf ahaantaada dareenkaaga eh, eh, muxuu yahay saacadda hadda aad ila hadlayso anigu waxaan ahay ninka hadeertaan uu dhaawaca ee, dadka dadkii meesha ku dhaawacmay ugu roon hadda haddaan idhaahdo ee, waxbaa igu dhacay ee, walaalahayga ku dhaceen masiibadaasoo ilaahay uu in la rumeeyo uu ee, ku sheegay qur-aankiisana ku sheegay aynu ayna ku jirto meel walba oo saas loo xadiisoo lasoo rogo waxaan malaynayaa qofku inuusan cabiri karin waa inuu qadarta alle oo aqoonsan yahay qadarta allaa u daynaya qadarta allo ayaa u daynaya aways eh, waa mahadsan tahay inta dhimatayna allah u naxariisto inta dhaawac ah oo adigoo aad ku jirtana waxaan ilaahay uga rajaynaynaa caafimaad deg dega alla waas alla sidaas oo kale adiga laftaada waxaan eh, gaarsiintaada aad gaarsiisay waa kaaga mahad celinaya intii dhibatay oo soomaaliyeedna ilaahay samir iyo imaan ka siiyo dadkii eerka ay ka tageen inta dhaawacantana sidaas au sheegtay allah u doobadhayo allah u doobadha caafimaad degdega ayaan u rajaynayna insha allah
kaasi waxa uu ahaa aways macalin cali oo isagu ku dhaawacmay qaraxii shalayto ka dhacay isgoyska kilomitir five islamarkaana ay ku dhinteen shan ruux oo isku qoys ay yihiin isagoo isbitaalka soomaali sudanes ee magaalada muqdisho ku jira ayuu khadka telefoonka iigu waramay waa sidaasi jacfarow inta dhaawacana allaha u boogadhayo inta dhimatana allaha u raxmadee dhinaca kale qaraxan waxaa ku dhaawacmay boqolaal qof oo rayida dadka dhaawacmay waxaa ka mida waryaheena magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle khadka telefoonka ee muqdisho ayuuna iigu waramay isagoo isbitaal ku jira waa sahra waa mahadsan tahay dhaawac ayagu waxaa iga yaalaa dhinacan sareemadaha gaar ahaan halkan qoorta hoosteeda ah meesha la yidhaahdo tarakeeyaha oo dhuuntan hoosoodan bay maaragtay qaraygu sameeyey inkastoo tarakeeyo hadda fiican yahay oo aan neefsan karo oo wax hadda beel dara aysan jirin dhaawac labaadna wuxuu iga yaalaa gacanta midigta ah oo hadda kooxda faajadu ay weli riboorkeeda hayaan laakiin inay jabantaa loo badinayo meelaha qaar way kala baqday ay yidhaahdeen dhaawac si saxada igu daran waxa waaye gubasho jirkeyga ah oo maaragtay debba garadeeda ay qabsaday oo dharkii gubashaa jirtay inkastoo dadkii aaweedaba dharka iga siibeen oo hoogaan laga gaar laakiin haddana gubashaa jirtay jirka jirka ah gaar ahaan qaybta sare u badanaa jirto gubasho ah iyo maaragtay jugta waxa dhacayo aan ogeyn qaabka u dhacda laakiin jirka meel kastoo kamida ay dhaawac ku yaallaan wejigoo kale ilaa iyo maaragtay afar qodob meel ilaa saddex qodob meelaa laga tolo dhaawacyadaas kala duwan oo jirka oo dhan saameeyaa waa lagu dhacay ilaahay ha kuu boogadhayo waan filayaa hadda miirkaaga haddaad qabto inaad reysataan kuu rajeynayaa bal waxaad marka iga warantaa cabdiqaadirow ee dhinaca kale een gudaha wadanka ama isbitaalka hadda aad taalo wax ma looga qaban karaa dhaawacaaga mase waxaa la qorsheynayaa in banaanka laguu qaado xaalkaaga siduu yahay sahray marka loo eego boqol qof oo dhimatay iyo dad xubnahooda waayey iyo dad jirtooda waayey waxa waaye waxaa lee qaban karaa ka dhiganta waa fiicanahay ilaa ilaa u mahad celinaaya laakiin haddana dhaawac anigaga yaala dhinaca dhuunta oo de halkan xubnaha neefta qaybiyaba hunguriga meeshan ayaa xoogaa dhakhaatiirtu ay ay khalal kulley yara ka jaabsadeen welila u baahan maarta in aada loo hubiyo waxay soo gaara waxa maahan waxaa dhintay toba qof oo saaxiibada ee meelna fadhiyay ayaa hal mar wada dhinteen oo hadda markaa soo miirsan laleeyahay heblow kula fadhiya mataqaana wuu dhintay heblow way dhimatay qof ugu dambeeya siduu lagu hagan kuya hadda lay keeno marka waa dareemi karaysaa xukunkaas ishaha la abiyo toba qof aqaano ayaa dhamaantood hadda dhimashada layshakaa soo miirsada marka waxay gaara waxa waaye waxa ilaahay yasiray oo ilaahay iga yasira waaye alxamdulilah waayahay cabdiqaadir oo bal waxaad iiga warantaa haddii aad badla hadli kartood kusii dari karta intaasi jawiga markii aad fadhideen meesha iyo see wax ku bilowdeen waxyar bal iiga bidhaami insha allah haddaad awoodid waxyar iiga faahfaahi wallaahi waxa dhacay waxay ahaayeen wax maaragtay qof de qof hadduu ka sheekeyn kara jira waa qof kale laakiin aniga cabdiqaadir ahaan waxaan xasuustay inaan dhismo ku yaala isgoyska salbe oo hotelka safari ka eg dhow inaan ka soo baxayay gaarigeyga inaan markaan rabo kasoo dha markii aan saan usoo dhaqaaqay oo inaan dhaqaaqo rabana waxbaa dhacay dhicitaankaas maqalkeeda unaana igu dambeysay waxay igu soo horbaxagan waxay ahaaday saakay afarti saa anigoo maaragtay tolan oo maaragtay isbitaal aal oo dabid dul dhoway inay igu soo hagto marka waxaan ka sheegi kara ma laha haba yaraatee laakiin waxaan xasuustayna uu rabay inuu hotel safari galo hotel safarida wuqu qarka saarna aan dhinac kalean ka joogay intaasaan xasuustaa keliya laakiin waxa kaloo hayay ma sheegi karo
cabduqaadir maxamed cabdulle wariyaheena magaalada muqdisho ayuu kaasi ah oo ka mida dadkii ku dhaawacmay qaraxaasi isna waxaanu rajeynaynaa in uu ilaahay caafimaad deg dega siiyo halkaasi aad kala socoteenna waa v o a washington waayahay zahray dowladda soomaaliya ayaa ku dhawaaqday saddex maalmood oo baroor diiq ah iyo in hoos loo dhigo calanka madaxda dowladda soomaaliya ayaa cambaareeyey weerarkan waxaanay ku baaqeen in la gargaaro dadka waxyeeladu ay soo gaartay dhinaca kalena weli waxaa burburka hoostiisa laga soo saarayaa meydadka dad kale oo ku geeriyooday qaraxaasi warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray axmed xasan colaad waxaa weli socda gurmadka loo fidinayo dadkii ku waxyeeloobay qaraxi weynaa ee shalay ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan isgoyska soobe iyadoo weli dhismayaasha burburay laga baadigoobayo dad ku hoos jira meedadka ilaa maantay laga soo hoos qoday ayaa gaaraya shan ruux dhismayaasha burburay waxaana qaarkood la sheegay in la gara waayey gawaarida cagaf-cagafyada ayaa sidoo kale qodaya guryaha ku burburay qaraxii shalay waxaana aad u yar rajada laga qabo in dad nool laga soo saaro dhismayaasha burburay shacab aad u fara badan ayaa buuxdhaafiya isgoyska soobe iyo isbitaalada waaweyn waxaana dadku ay raadinayaan dadkooda ay nolol iyo geeri intaba ay ku la'yihiin agaasimaha cisbitalka madiina doctor maxamed yuusuf ayaa ka warbixiyey cisbitaalka madiina dhaawacyadii lasoo gaarsiiyey iyo dhimasho xad aan lahayn oo uu sheegay inaysan hore aysan u arkin dhimasho badan oo aan la garan karin nuuca ay yihiin oo weli hore aan loo aragnaa isbitaalka waa la keenay dhibkii shala dhacay ilaa xad dhibka u geystay ukaamadii iyo meydadkii iyo wixii la keenay isbitaalka gudihiisa isbitaalka shalay waxaana loo keenay annagoo isla shaqadii waa noo dhammaatay markaan nasashada aadi lahayn ayaa qarax weyn dhacay qaraxii waxuu sababay shan daqiiqa gudaheeda marka annaga dhan argagaxna galay shan daqiiqa gudaheeda waxaa noo bilaabatay ambulanska inay keenaan dhaawacyadii toddobaatan iyo kowana loo keenay toddobaatan iyo kowgii shan iyo labaatan dhaawacooda waa qafiifsanaayay yacni dhaawac fududoo ahaay waa daaweynay afartan iyo lixna waa jiifinay afartan iyo lixaa noo jifta hadda stable waaye qaarkood xaaladkooda waa xun yahay dadaalaan haynaa aan ku magaciiseynayno sidoo kale madaxweynaha soomaaliya ayaa booqday cisbitaalada waaweyn ee la geeyey dadka dhaawacyada qabay ee qaraxii shalay ku waxyeeloobay iyo goobta qaraxu ka dhacay laf ahaanteeda waxaana madaxweynuhu ugu horreyn uu sheegay inuu tacsi u dirayo shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan intii dhibad sabar allah naga siiyo kulligeen waxaan halkan aan ku soo booqannay dadkii dhaawaca ahaa shalay la keenay oo dee qaraxa ahaa dadkii qaraxa ku soo qabsaday maxaan ku raahdaa shalay wixii dhacayaad ogtihiin oo ahayd musiibo qaran waxaan soo booqnay isbitaalka erdogan hosbital oo naloo sheegay in la keenay laba boqol iyo shan maxaan ku raha dad dhaawac ah lixdan xalay ka baxeen kooiyo tobanna ay yihiin xaalad adag ku jiraan waxaan ilaahay uga baryaynaa dadkaas inuu si deg deg uga kiciyo dadkii dhintana waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu naxariisii jannadiisi siiyo runtii waa xaalad aad iyo aad u adag waxaan ugu yeeri karnaa musiibo qaran madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo wuxuu qaraxii shalay oo ku tilmaamay inuu ahaa mid masiibo qaran wuxuuna uu sheegay in dadkii geystay aysan u naxayn shacab iyo dowlad intaba qaraxii shalay foosh xumaa oo ka dhacay halkan ay dadka badan ay ku la'deen taas waxay caddaynaysaa qolooyinka horarka ah oo nabaddiidka ah oo al-shabaab inaysan u naxayn cidna inaysan taargetkooda ahayn ama aysan diiradda saarayn dowladda iyo xarumaha dowladda laakiin ay cadow ku yihiin shacabka soomaaliyeed oo loo baahan yahay inaan iska qabanno oo loo baahan yahay inaan u istaagno oo loo baahan yahay inaan si rasmi ah ula dagaalno maxaa yeelay waxa ay la dagaalsan yihiin ma aha dowlad soomaaliyeed waxay la dagaalsan yihiin shacabka soomaaliyeed wixii shalay dhintay iyo dadkii dhaawaca ahaa waxay ahaayeen dad maxaan idinraahdaa maxaan ku raahdaa hooyooyinah aabbooyinah walaalaah iyo ahaayeen oo soomaaliyeed oon waxba galabsan xasuuqii dhacay shalay insha allah ummadda soomaaliyed waxay ka baranaysaa ma ah inay baqdin geliso waxaan ka qaadaynaa geesinimo waxaan ka qaadaynaa inaan la dagaalno oo aan u istaagno oo si dhaqsi ah aan iskaga qabanno aan u cirib tarno hadduu ilaah yidhaahdo ugu dambayntii madaxweynaha soomaaliya ayaa shacabka soomaaliyeed ugu baaqay inay u istaagaan sidii ay uga hortegi lahaayeen xarakada al-shabaab
shacabka soomaaliyed waxaan leeyahay ha loo wada istaago dagaalkan waa dagaal nabad haysta mid istaagaya ma aha ilaa qof walba oo soomaaliyeed uu istaago dagaalkan dagaal istaagaya ma aha dhallinyaradaas dhallinyarada waxaan leeyahay dalkan idinkaa iska leh waxa maalin walba weerarka lagu lagu lagu yahay oo la laynayo waa hooyooyinkiin waa aabbayaashiin waa idinka waxa horumarka loo diidayo waa dowladdiina wey waxa horumarka loo diidayo waa mustaqbalkiinna marka waxaan leeyahay dhallinyarada ha u istaagaan aan u wada istaagno dagaalkaani waa dagaal ku wajahan shacabka soomaaliyed ummadda soomaaliyeed ma aha dagaal ku wajahan dadka dowladda u shaqeeya ma aha dagaalkan wuxuu ku wajahan yahay annagoo idil waxaan iskaga qaban karnaa annagoo mid ah annagoo u midowna oo u istaagna iskaga qaban karnaa insha allahna waa ku guulaysana hadduu ilaa yirahdo waa ku guulaysana si degdega waa mahadsantihiin qaraxani ayaa lagu tilmaamay in uu yahay kii ugu cuslaa ee ka dhaca magaalada muqdisho intii la og yahay axmed xasan colaad v o a muqdisho
waa tahay axmed xasan colaad aada buu u mahadsan yahay xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta booqday qaar ka mida isbitaalaadka ay ku jiraan dadka ay dhibaatadu soo gaartay dhaawacyada iyo meedadka la geeyey waxa ay sheegeen in dhakhaatiirta ay u sheegeen in dhimashada ay ka badan tahay laba boqol soddon iyo toddoba qof xildhibaanada maanta waxa ay mareen isbitaalaadka ah waxaa xildhibaanadaasi ka mid ahaa senator abshir maxamed axmed oo ku-xigeenka ah gudoomi ku ah guddoomiyaha aqalka sare ee sanadka ah ee baarlamaanka soomaaliya cabdixakiim maxamuud sharwac ayuuna uga waramay wixii uu soo arkay marka hore horta runtii waxaan tacsi tiiraanyeela u diraya ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan waxaan uga tacsiyeynayaa dhacdadii xanuunka laheed ee xasuuqii ba'naa ee shalay loo geysta dadkeenna caruur iyo rag iyo dumar intaba isugu jira iyo arday iyo dad ganacsigooda joogay oo nolol maalmeedkooda raadsanayay saakay ayaan ka qayb galay qayb ka mid ah dadkii shalay ku dhintay xasuuqaas aaskoodii ayaan ka qayb galay aaskii kadib waxaan tegay cusbitaalka erdogan ex digfer markaan tegey waxaan la kulmay maamulka hosbitalka waxay ii sheegeen in dhaawaca meeshaas la keena uu yahay laba boqol iyo toddoba qof oo dhaawac ah oo mar ahaantiiba kow iyo toban kamid ay dhinteen ilaa laba iyo toban kamidana ayaa dhaawacooda aada u daran yahay gargaar caafimaad oo wanaagsanay siiyeen kadib dadkii qaar kamid ah way biskoodeen oo waa la daweeyey guryahoodii ayaa dib loogu celiyey kadib waan kasoo tegey waxaan mar labaad aan soo booqday cusbitalka madiina waxaan halkaas kula kulmay agaasimaha cusbitalka doctor maxamed yuusuf doctor maxamed yuusuf wuxuu inoo sheegay in laba boqol iyo sideed iyo toban qof oo meyda cusbitalka la keenay oo boqol iyo soddon ka mid ah la garan waayey intii kale dadkoodii ay qaateen oo ay ay aasteen laakiin hadda waktigaas aan la joognay uu inoo sheegay in boqol iyo soddon gubtay oo aada iyo aada runtii u gubtay oo la garan la-yahay wejiyadooda ay meeshaas yaallaan wuxuu kaloo inoo sheegay toddobaatan iyo kow dhaawaca inay halkaas isbitaalka la keenay oo laba ka mid ana mar ahaantii iyagana ay dhinteen marka tootalka dhimashada cusbitalka madiina wuxuu gaarayay laba boqol iyo labaatan laba boqol iyo sideed iyo toban mar lawada keenay iyo laba dhaawacii ka dhimatay cusbitalka digfer ex digferna kow iyo toban ayaa dhimashadu ay gaaraysay halka ilaa laba boqol iyo toddoba uu ahaa dhaawac waayahay marka goobahan aad soo marteen ee guddoomiyeed dadka aad cusbitaaladan aad soo marteen dhaawacyadooda markaad eegto ama dhimashada tirada intan leeg maxaa kuu muuqdeed aragtay dadka oo kale sidee wax u gaadheen oo ama dhaawacyada ha noqoto ama dadka geeriyooday ha noqotee sidee wax u gaadheen
dadka dadka si kala gedisanaya wax u gaareen dad waa sidaan kuu sheegay way gubteen oo dab ayaa qabsaday dad waxaa ku ku dumay goobihii ay joogeen ayaa ku dumay oo naqaskiia qaar ku xirmay qaarna goobihii ay joogeen xubkii ayaa ku dumay dadna qarashii firirkii iyo iyo berihii iyo qarashii waxyaalihii ka dhashay ayay u dhinteen dhaawacuna sidoo kale ayuu isugu jiraa oo oo dad dadna waxay ku dhaawacmeen dhismayaashii kusoo dumay dadna qarax waxyaalihii ka dhashay marka dadka dhibaatadoodu saasay u kala gedisan tahay waxaad tilmaantay in cusbitaalka madiina oo kale laba boqol iyo sideed iyo toban qof meydadkooga oo kale goobta ay shaaciyeen dabcan cusbitaalka digfer la odhan jiray haatan erdogan layidhaahna ilaa koob iyo toban ma la xaqiijiyey tiradani inay tiro sugan tahay oo waa dad ku dhow ilaa laba boqol iyo soddon ma la xaqiijiyo ma la sugay tiradaasi dhimashadu inay intaa tahay
sidaan kuu sheegay kow iyo tobanka ku dhintay cusbitalka erdogan ex digfer waxaa inoo inoo sheegay inoo xaqiijiyey maamulka cusbitalka laba boqol iyo toddobada ku dhintay maydkoodaba la keenay iyo labada dhaawaca iyagoo dhaawaca meesha ku dhintay oo markii laisku daro laba boqol iyo labaatankana waxaa inoo sheegay agaasimaha cusbitarka doctor maxamed waayahay haddaan geesta kale ku weydiiyo guddoomiye dabcan waxaa weli la tilmaamayaa in goobtii qaraxu ka dhacay in weli baaritaanadii socdaan oo weli dadka qaar la laayahay oo eheladii raadinayaan ama meel ay ku sugan yihiin aanay weli haynin ma soo dhammaatay baadigoobkii weliba dadkii la raadinayay mise weli cusbitaallada aad soo martay waxaa la keenayaa dadkii wax ku waxyeeloobay qaraxaasi horta waxaan kuu sheegay waa laba cusbitaal oo keliya aniga ma tegin cusbitaallada magaalada muqdisho ku yaalla way fara badan yihiin fursad ayaan u hela labadaas keliya inaan tago kuwa kale fursad uma helin inaan tago oo laga yaabo kama warbixin karo dhaawaca iyo dhimashada cusbitaallada kale la geeyey sidoo kale ma xaqiijin karo in baadigoobkii dhammaaday inuusan dhammaanin maxaa yeelay weli meelihii waxaa ku jira husubkii iyo burburkii ayaa weli la faagaya waa laga yaabaa in dad kale kasoo baxaan maxaa yeelay dad baa weli lala-yahay sida kuwa dhintay wejiyadooda loo garan la-yahay dad aan lahaynin inay dhinteen iyo inay nool yihiin intaba waayahay ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo gudoomiye dabcan waa dee tiro aada u badan marka laba boqol iyo toddoba dhaawaca meel yaallaan haddana laba boqol iyo dheeraad dhimasho ah haddana cusbitaal kale yaallaan iyo dhimashada intaa leg waa tiro aada u badan markaad eegto adeega iyo weliba la tacaalida kuwa dhaawaca ah ee la keenayo labadaa cusbitaaleed soo marto iyadoo dabcan shalayba la shaaciyey in dhiigoo kale uu yaryahay adeegii iyo weliba tamartii ma ku filan tahay mise waxaa loo baahan yahay in gurmad la sameeyo oo lagala qayb qaato sida labada cusbitaal bay xaqiijiyeen adeega kuma filna inuu ku filan yahay iskaba dhaafe uma dhawaaxtaa inuu ku filan yahay oo isbitaalka isbitaalada labada isbitaal waxaa laiga sheegay waxaa laiga sheegay in dadka takhaatiirtii loo baahnaa oo oo dhibaatooyinkan wax ka qaban karay heerarka kala gedisan intoodii badneedba inaysan dalka jooginba sida takhtarka qaliinka madaxa sameeya takhtarka carruurta qala takhtarka dadka gubtay jirkooda daweeya iyo wixii lamid ah marka gurma degdega oo aada iyo aada u ballaaran oo inta hadda la haysto aada iyo aada uga ballaaran ayaa loo baahan yahay senator abshir maxamed axmed oo ah ku-xigeenka guddoomiyaha aqalka sare ee senadka soomaaliya ayuu kaasi ahaa uuna waramayay waryaheena cabdixakiim maxamuud shirwac zahrey waxaa goordhoweyd magaalada muqdisho ku soo idlaaday bannaanbax ay ka qayb qaadanayeen dadweynaha magaalada bannaanbaxa ayaa ahaa mid ay dadka muqdisho deggan ku muujinayeen murugada iyo cadhada wada socda ee ay ka qaadeen qaraxii ismiidaaminta ahaa ee lagu laayay dad boqolaal gaaraya oo aan waxba galabsan cismaan cabdulaahi guure agaasimaha rediyo kulmiye ee magaalada muqdisho ayaa caasho ibraahin uga warramay bannaanbaxa iyo qaabka uu ahaa
cabdi ibraahim banaanbaxan wuxuu ahay de bulshada magaalada muqdisho oo aada u caraysan oo aada og tahay waxa dhacay iyo foolxumada ay lahaayeen oo dadka dhinta lagu qiyaasayo inay saddex boqol ka badan yihiin midkuna dhaawacyaduna ayba tiro beeleen oo wax la sheegi karo ay dhaafeen bulshada oo ka caraysan ayaa banaanbaxa samaysay maamulka gobolka banaadirna waa ay horkacayeen marka dadku waxay lunka soo bilaabeen isaad iyo coonis waxaa lagu soo gebagabeeyey daljirka dahsoon waxaad markaa ka warantaa bal sida uu ahaa dareenka dadka bal haddaad sawir ka bixisa caashe ibraahim dareenka dadka wax la qiyaasi karo iyo wax la koobi karo ma ahan waxaa weriyaasha qaar ay la kulmeen oo weliba codkooda ay soo duubeen hooyo sagaal agoona oo ay dhashay ku weyday oo inta isdardarsay madaxii isku darsamay qofba marku dhegaysa haddii alla kuurada wax la qiyaasi karo maahan dhibaatada dadku ay qabaan ilaa hadda dadaa ehelkoodii aan haynin oo meel ay ku sheegaan aan ogey dadkii intii dhimatay dhuxulay noqdeen lama kala yaqaano marka rag iyo dumar lama kala garan karo dogobyo madmadoobo meela yalyaalay noqdeen ilaa hadda marka dhibaatada ugu badan waxay haysataa ummadda ehelkeedii aan meel ay ku sheegto haynin waa gartay marka dadka banaanbaxa dhigayay ee soo baxay maxay lahaayeen marka iyagu
dareenka iyo shucuurta dadku ay ka muuqdaan waxa waaye dee maanta bulshada muqdisho ku nool iyo ama ummadda soomaaliyeed oo dhan intii aragtay falkii halkaa ka dhacay iyo dhibaatada dhacday wax dareenkooda sare u qaaday marka aadaa dadka damiirkooda u kacsan yahay dhibaatadan way kusoo laalaabato qaraxyadan way kusoo noqnoqdeen oo muddo badan ayay balaayo usoo joogeen laakiin tan oo kale weli lama arkin waddadii ugu mashquulka badneed magaalada muqdisho in inta lasoo raro haddii alla kuuriyo gaari si ama lagu dhex qarxiyo wax wax lala yaabay noqotay iyo ummadda ku baabaaday calaa kulli xaal qaraxan wuxuu ahay kii ugu weynaay oo ugu khasaaraha badnaay ee ka dhaca ee soomaaliya ama muqdisho marka ummadda dareenkooda wax la xisaabi karo maahan haddii de waxaana lagu sufay karaa kuman dubatay kuman doorsatoo dhiigu daadanayo kuman guryaha lagu diso oo weli ku hor tuugan iyo kuman aan la doondoonayo weli la daba joogo marka ummaddii intaasay u qaybsatay waxaad markaa ka warantaa een, dadkani yaa soo abaabul ma dad iskooda u kacay bay ahaayeen ma degmooyinkiibaa kacay muxuu banaanbaxan een, afar labaatan saaca laga joogaa xilligii qaraxu u dhacay iyo xilligan ay soo baxayaan marka dadku een, ma dad iskood usoo kacayba mis waa dad een, xaafadaha iyo laga soo abaabulay Eh, caashooy haddii alla kuurooya inkastoo banaanbaxa maamulka gobolka banaadir uu horkacayay haddana dadku shalay sidii qaraxu u dhacay mana aysa seexan mana aysa fadhiisan Eh, markaad tagto isbitaallada hortooda banaanbaxaad u malaynaysay markaad tagto goobtii qaraxu ka dhacay sidoo kale dadku u dhoobnaay Eh, dadkaas weeladoodii ayay raadinayeen qaar maydkoodii raadinayeen qaar dhaawacay raadinayeen qaar isbitaalladii ay isaga daba noqonayeen marka waa bulshadii shalay sidii wax u dhaceen ilaa hadda ayay taagnaayeen dadku oo ay weli iska daba meeraysanayaan marka ad- abaabul uma baahnayn horkac keliya unbay u baahan yihiin bulshadu waxaad markaa ka warantaa ugu dambayntii cismaan cabdulaahi guure waxaa tahay nin abwaana haddana saxafiya bal qaraxii shalay sifa ka bixi qaraxii shalay wax lagu sufeeyo lama yaqaan sifadoodu waxay tahay haddii alla kuri wax badan aan soo sheegnay wax badan aan ka hadalnay Eh, duruufaha adduunka iyo haddaad nolosha diideen adinkoon dad kala maran dabaq ma iska tuurtaan xataa waa dhahnay hase yeeshee hadda meel xumay gaartay marka sifaha aan ka bixi lahaa waxa waaye bahal kuwa hamuun qaba baroor kuguma dhaafe iska celiya ummaddan idin daymaayaan haddii kale dadka waa la dabar goynaya kaasi waxa uu ahaa abwaan cismaan cabdulaahi guure agaasimaha reediyo kulmiye oo khadka telefoonka ugu warramayay caasho ibraahin oo washington joogta waa tahay markana jacfarow bal haddaan eegno dhinaca dalka jabuuti shacabka iyo dadweynaha reer jabuuti ayaa si weyn u cambaareeyay weerarkan warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa jabuuti kasoo diray waryaheena rabadaan muuse madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa maanta si xoog leh u cambaareeyey weerarkii argagixisay gelinkii dambe shalay ka dhacay magaalada muqdisho dhambaalka cambaaraynta ee madaxweynaha jabuuti oo xafiiska wararka ee madaxtooyada jabuuti uu nuqul u soo diray v o eda ayuu madaxweyne ismaaciil cumar geelle ku tilmaamay weerarkii argagixisay shalay ka dhacay muqdisho mid naxariis daran oo axmaqnima dhambaalkiisa madaxweynaha jabuuti wuxuu kaloo ku sheegay in arxandarrada weerarkaasi ay si cad ugu qeexan tahay goobta ay bartilmaameedsadeen oo ah goob ay dadku ku badan yihiin isagoo ku tilmaamay qolyaha weerarkaasi ka dambeeyey inay yihiin shakhsiyaad shar isku bahaystay oo ay ka go'an tahay inay soomaaliya ku hayaan xaalad murugaysan oo dhibaato badan isagoo dhinac kalena xusay in mashruuca keliya ee ay ku hamiyayaan amba ay maanka ku hayaan kooxahaasi uu yahay inay xoog ku qabsadaan xukunka iyo hoggaanka soomaaliya iyagoo sidaasna ku raba inay ku fidiyaan soomaaliya awooddooda xaqdarrada si ay u maamulaan shacbi soomaaliyeed oo mar walba u diidan kalsooni sidoo kale madaxweynaha jabuuti wuxuu ku xusay dhambaalka uu ku cambaareeyey weerarkii xoogga badnaa ee maalintii shalay ka dhacay muqdisho in qaranka aanu walaalaha nahay ee soomaaliya ayuu qoray iyo beesha caalamku aanay marnaba ogolaan doonin digtaytka amba weerarada naxariista daran ee ay mas-uulka ka yihiin dadkaasi dembiilayaasha ee sboleriska amba qaswadayaalka waa sida warku u qoran yahay madaxweyne ismaaciil cumar geelle ayaa ku soo gunaanaday dhambaalkiisa in dibusoo kabasho wanaagsan iyo barwaaqo uu u rajaynayo shacbiga aan walaalaha nahay ayuu qoray ee soomaaliyeed isagoo tilmaamay in shacbiga iyo xukuumadda jabuuti ay ku garab taagan yihiin madaxweynaha jabuuti taageerada iyo dareenka mar kaste uu muujiyo shacbiga iyo dowladda soomaaliya isagoo madaxweynuhu fursaddanna ka faa'iidaysanaya wuxuu tacsi tiiraanyo badan u gudbinaya qoysaskii eheladii iyo asxaabtii ku geeriyooday dhacdadaasi naxdinta badan ee maalintii shalay ka dhacday magaalada muqdisho sidoo kale shacbiga reer jabuuti ayaa sidan uga naxay weerarkii shalay ka dhacay magaalada muqdisho iyagoo sidan iigu warramayna waxay yidhaahdeen wallaahi waa masiibo xun oo aad baanu uga xunnahay dee waxaan ku soo noqnoqonaya dee shalayna waxa xun ee foosha xun geystay aad baanu uga naxnay waanaanu ilaahayna inuu ka dulqaaday waan rajaynaynaa waanaan u baryaynaa ilaah dareenkaygu dadka lalaay wallaahi aad buu uga naxsanyahay dee in ilaahay laga boqo saa dadka laga daayo weeyaan wallaahi dhibaatada walaalayaasheen waan ka xunnahay ilaahay waxaanu baryaynaa nasri khayr qaba inuu nabadgelyo ay ku waaraan naxariistii janna intii dhimatana allah ka waraabiyo inta dambena nabadgelyo allaha siiyo waan ka xunnahay aad baan uga murugaysana walaalayagam dhibaatada haysata waxaan ilaahay uga rajaynaynaa inuu ilaahay dhibaatada ka saaro naxariistii inta dhimatana ilaahay jannada ka waraabiyo inta dhaawacana ilaahay caafimaad degdega u siiyo cadowga haystana ilaahay inuu ka qabto dareenkaygu dadkaan waa ka dhexsannahay allah u gargaaro intii dhaawacana allah caafiyo intii dhibatana ilaahay u naxariisto dareenkaygu xoog baa waxayey wallaahi aad iyo aad baan uga xunnahay laakiin waxa weeyaan dowladdu waxay ahayd inay samayso baaraashyo magaalada ka baxsan ay ku joojiso baaburrada oo dowladdu ay ku baadho dadka dadka ku baadho inay samaysay ahayd waxa weeyaan dowladdu mar haddii dibadda ku baadhi lahayd waxaan oo dhibaato may dhacday laakiin waa ka xunnahay dadka soomaaliyeed ee maanta ku dhintay qaraxa taana waan ka faa'idi doonnaa raggaa maanta wax sameeyey berri insha allah waan ka qaban doonaa shalayna qaraxi ka dhacay muqdisho waxa laga carooda loo dulqadan waayo weeyaan anagu aad nooga caroon doona jibutinahay marka nimanka al-shabaabta lagu sheegay in la qabto dagaalada lagu jirjiyaan jecelnahay al-shabaab maaha waa al-xashiis qoladaas masaakiinta laynaysa ee dhex dhigaysa wax walba haddaan see jibuutina waan ka xunnahay rabadaan muuse v o a jibuuti shaqaalaha gurmadka caafimaadka ee magaalada muqdisho ayaa sheegay inay weli socoto hawsha lagu daadguraynayo dadka ku waxyeeloobay qaraxaasi welina ay dad ku hoos jiraan burburka dhismayaasha oo soo dumay doctor cabdulqaadir cabdiraxmaan xaaji aadan waa madaxa adeega ambalaasyada aamin haaruun macruuf ayuu qadka telefoonka ugu waramay
aamin ambulance dadkii ay tirisay ee dhaawac dhimashada ahaay ee ay qaaday ama ay aragtay waa toddobaatan iyo shan qof oo yani iyadu aamin ambulance ay la qabatay laakiin intaa way ka badan karaan oo waxaa shaqeynaya dad badan oo volunteer ah iyo ambulansooyin kaleet ayaa shaqeynaya marka intaa wuu ka badan karaa laakiin aamin ambulance waxay qabatay ee ka xagga dhimashada waa gartay dhimashada badankeeda xaggeed ka qaadeen dhimashadu waxay ka dhacday yani meeshii qaraxu ka dhacay hoteelada dadkii ku jiray iyo dadkii banaanka joogay ee ganacsiga hayay iyo kuwii baabuurta saaraay ayuu iyo weliba yani wuxuu gaaray yani meelo ka baxsan qaraxu meeshuu ka dhaca meelo ka baxsan ka durugsan ayay gaa gaarsiiyey yani dhaawac iyo dhimasho intaba ku gaarsiiyey waa gartay dhaawacuna waa imisa dhaawaca hadda markii aynu xalay marka sagaalkii iyo barkii ay soo shaqaalihii soo rawxeen ee saaka aan isu ribood garaynay qof waliba intii uu qaaday soo ribood gareeyey waxay noqotay laba boqol iyo konton iyo saddex qof ay noqotay way ka badan karaan oo dadkii shaqaynayey ayaguna sidaas kale ay gurmad u samaynayeen waa gartay halkeed geyseen dhaawaca dhaawaca waxaynu geenay cisbitaallo kala duwan sida cisbitaalka ortokhan madiina hospital somaali sudanis hospital cisbitaalka masaarida oo loo yaqaan samsam umma iyo daaru shifa dhammaantoodna way wada buuxsameyn oo waxay dhaheen waa wa wa way qaadi kari waayeen waxaa hal waxaa laga yaabaa ambulance inay saddex isbitaal isu martay oo dad dhaawaca wada oo isbitaal kastaba uu leeyahay waa buuxaa meel la dhiga ma lahan dadka marka waxay kutusinaysaa yani markii yani baaxadda uu lahaa dhibaatadu intay la ekeed yani aada ay u xad weyneed waa gartay dadka aad qaadeen ee dhaawaca dhaawacyada ay qabaan waa noocee
xaqiiqatan dadku dhaawacyo kala duwan ayay qabaan dadku dhaawacyo waaweyn oo aad isla laga soo kabsan doonin way qabaan dhaawacyo iska macquul ah oo qofku yani si kuwii aan arki jirna lamida way qabaan kuwa dhaawacyo fudud way jiraan laakiin dadka dhaawacyada waaweyn qaba ayaa aada u badnaa oo la qiyaasayo ama laga yaabo dadka qaarkood markii cisbitaalka la geeyey kadib inay u dhiman karaan dhaawacyadaas waa garta hawsha gurmadka ee badbaadinta iyo maxaan ku idhahda baadigoobka wixii nool iyo wixii dhintay see u socotaa inta adig ka warhayso
run ahaantii aniga yani khibradayda toban sano oo aan ka shaqaynayey gurmadka deg deg ah aamin ambulance aan u shaqaynayey ma arkin yani qarax noocaan u khasaaro weyn yani baadigoobku yani sidii yani xilligii ay wax dhaceen xilligiisi kaleeta ayaan ku dhownahay waxaan yani dadkiina weli qaar baa la helayaa dhaawac ah qaar ayaa la helayaa dhimasho oo guryuhu ku dumeen yani inta way isugu jiraan laakiin xoogaa waxaan dareemaya in khibrad la-aan ay jirto marka ay noqoto qof guri ku dumay sidee looga soo bixinaa yaa ka soo bixinaa qalab noocee la adeegsanaa yani waxaad moodaa katrabiil in lagu riixay kaasoo qofkii dili kara ama sababi kara inuu dhinto qofkii baahida ugu weyne hadda jirta ee dhinaca gurmadka maxay tahay baahida runtii way baaxad weyn tahay ka aamin ambulance ahaan markaan ka soo qaado aamin ambulance toban ambulance ay ku shaqaynaysay coordinationkoodu ma fiicneen maxaa yeelay wixii isku tiri lahay isku tirkoodu ma fiicneen telefoonadii busy waaye qof walba shirkadii busy uu ka dhigaa qof walba qof ayuu wacayaa qof walba khasaare rabo inuu ogaado marka busy ayay noqdeen telefoonada shirkadda waxaan islenahay haddii aan hayso lahayn walkie talk ama radio call haddaan hayso lahayn isku xirkeenu wuu ka ficnaa lahay yani shalay wixii aan qaban karin wax ka badan ayaan qaban kari lahay dhinaca kaleeto markay noqoto gaadiidkaan haysanaa waa yaryahay runtii oo hadda yani kuma fillo shaqada socota iyo baahida caafimaad gurma degdega loo baahan yahay kuma fillo dhinaca kaleeto markay ma ka fiirino economically annaga hadda ma bixin karno oo shalay yani waxaa laga yaabaa ambulance kasta markay toban mar ama labaatan mar ay tagtay goobtii inuu shidaal ka dhamaado kaasoon annaga ayna awood u lahayn ka baxsan wixii aan ku xisaabtamayno dhinaca guryaha markii dad ku dumo riskii tiimki loo baahnaa ma jiro waddankeena kama jiro qalabkii loo baahnayna ma jiro haddii la waayo qalab iyo man power haddii laisla waayo waxba ma soconayaan marka haddii qalabna ma jiro man powerna ma jiro kaas in la helaa muhiim waayo oo dad markuu guri ku dimo sidii looga bixin lahaa garan kara oo garan kara qofka intoo u jira meeqa mitir u jiraa sidee looga soo bixin karaa taasna muhiim waaye dhinaca cisbitaalada cisbitaalkooda capacity ay ku xisaabtamayeen wax ka badan ayaa yimid waxaan isleeyahay ladkeeda riski meeshaas in emergency lagu talagalo ka badan wixii shala dhacay wax ka badan ay dhici karaan in xisaabta lagu darsado
kaasi waxa uu ahaa doctor cabdulqaadir cabdiraxmaan xaaji aadan oo ah madaxa adeega ambalaasyada aamin oo isagoo magaalada muqdisho ku sugan khadka telefoonka ugu warramayey haaruun macruuf intiina haatan nagu soo biirtay guud ahaan idaacaddeenna fiidnimo waxaan ku eegaynaa waxyeeladii dadka ay kasoo gaareen qaraxyadii shalay ka dhacay qaraxi ka dhacay magaalada muqdisho shalay oo tirada dhimashadu ay kor u dhaafaysa laba boqol soddon iyo toddoba qof halka ah dhaawacyadana saddex boqol ku dhudhowaad la sheegayo haatan dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in ururka al-shabaab ay ka dambeeyeen weerarkan al-shabaab waxa ay sheegeen weerarada ka dhaca al-shabaab ayaa sheegatay weerarada ka dhaca magaalada qaraxan ayaa noqonaya kii ugu khasaaraha badnaa ee abid ka dhaca soomaaliya inkastoo weli si rasmiya al-shabaab ay suu sheegeen waryaheena jamaal axmed cusmaan ayaa arrimahan ka wareystay madaxa hay-adda heritage ee magaalada muqdisho cabdirashiid khaliif xaashi horta qaraxan iyo iyo colaysku geystay waxaa laga arkay musawirada iyo fiidiyaha laga arkay meeshaas oo qaraxu ka dhacay dhibka iyo masiibada iyo burburka gaaray dhanka kalena dadkii dhaawacii iyo dhimashadii waxay u badan tahay inuu abidba ahaa qarax ka dhaca soomaaliya kii ugu dhimasho iyo dhaawac badnaa imina dhimasho iyo dhaawac waa isdhaamaane dhimashadu ay ahayd dadkii oo gubtay oo maaragtay ilaa boqol iyo soddon ka mid a hadda isbitaalka madiina laga soo sheegay dadkii tegay in la garan layahayd waxay yihiin oo dhuxul madow ay noqdeen kuwii kalena ay intaas in ka badan ay dhaawacmeen oo isbitaalada qaarba laga soo celiyey marka masiibo aada u baaxad weyn aada u baaxad weyn ba ka dhacday meeshaas oo oo dadkan gaartay waana daruuri in maaragtay dadkaas qulada kuwa dhaawac ah loo soo gurmado sababtoo isbitaaladuna marka hore iska tabar daraayeen midda labaadna waxa weeye gubashadan iyo dhaawacan iyo halistan dadka gaartay waxay u baahan tahay maaragtay daryeel ka sarreeya ka soomaaliya kasoo galka ah marka runtii dadkaas gurmud bay u baahan yihiin tan ugu horeysa waa taas weeye tan labaadna waxa weeye waa inay noqoto arrintaani inay noqoto magaalada muqdisho caloosheedii ka dhacday boqolaal qof maaragtay qaar la deshay qaar dhaawacday aada iyo aada iyo aad baa burburka iyo iyo dhibaatada u baahday waa inay noqoto marka arrin dad badan ay su-aale isweydiiyaan oo oo waxyaabo badan oo khaldanaa lagu saxo shabaabku ay khaladka ay ku jiraan iyo dal dulmiga ay galhayaan iyo xasuuqa ay dadkaas muslimka ah oo shacabka oo waxba galabsan u geysanayaan kuwoodii damiir leh ama diin garanhaya meeshuu ku baraarugi lahaa weeye oo ku ogaan lahaa marku aakhirataba inaan ilaahay suusa ku cafiyi doonin marka inay qaarkooda diinta le oo ilaahay garanhaya inay ilaahay ka cabsadaan arrin ku dhalan karta weeye dowladdana iska dabakalaabashadan iyo iyo caqli xumadan iyo iyo iyo tijaahi dhumay oo laisku mashquulsan yahay ahaantan ayadana runtii waxaa u baahan inay arrintan ay ay ay ku toosto ay ku toosto calan baa hoos loo dhigay iyo saddex bere waa la roor deeqhaya waxaas shacabka soomaaliyeed oo oo la xasuuqay waxay fahmi karaan maahan Eh, dadka soomaaliyeed oo guud ahaan gaar ahaan dadka si jooga iyo dadka soomaaliya joogana eh, waa arrin ku dhalin karta inay gartaan eh, cadowgan baabi'inhaya oo xasuuqahaya oo saan yeelahaya inay macnaha eh, eh, dad oo jin ah maahan aan la arki karin qof kasta qof baa yaqaan Eh, muddo dheerna waa la isku daawanhayay oo dawladda aan iskana dhicin karin Eh, badankeeduna aan aan uwa diyaarsaneyn inay nimankaasi la falsamto waa tahay baa dawladda u ahaa marka ayaguna inay ogaadaan dadka ugu badan oo meeshan ku baabahaya inay yihiin sidaas darteedna ay maaragtay ay ay dib u xisaabtamaan oo sidii ay xor u noqon lahaayeen oo u noolaan lahaayeen si ay uga fikri lahaayeen wey oo ay qarintaan iyo hayaan Waayo.
iyo kaysan hayaan Waa Eh, tahay.
inay gartaan wey marka runtii dad kala duwan oo ama dawladda ha noqoto ama shacabka ama shabaabka ama dadka siyaasadda ku jira kulligood waxaa loo baahay in la istaago oo meeshii loo socday meel aan ahayn laga aaday meeshaan arrintan arrin la daawan karo ama loo qaadan karo maaha dad badan baa waxay su-aal ka keenayaan gaari intaa la eg oo qarax intaa la eg wada bartamihii magaalada inuu ku qarxo iyadoo meel kasta oo magaalada ka mid ahina een, ay taallo bar control oo gaadiidka ee dadweynaha inta badan lagu baaro shakiga dadka ay qabaan bal ka waran Eh, dee haddii dal islaama la yahay oo ilaahay laga cabsanayana eh, wixii maanta dhacay dad baa isku casili lahaa madaxweynaha inuu iscasilay ahayd wixii maanta eh, shalay ka dhacay magaalada muqdisho risaaro inuu iscasilay ahayd Eh, taliyayaashan amniga kala duwan qaybahooda kala duwan inay iscasilaan bay ahayd Eh, al- ciddii alle ciddii mas-uuliyadda haysata inay iscasilaan bay ahayd oo ay ay ay gartaan ay dareemaan inay iyaga under their watch ayagu arrintan ayagu maaragtay mas-uuliyaddeeda ay saaran tahay inay waxaasoo masiibaa inay gaareen laakiin haddii xataa gaalada aan la joogno oo maraykanka iyo yurub iyo cadaankaas iyo ajnabigaas la jooga xataa la ahaan lahaa dad baa iscasiri lahaa oo qof qof weydiinaya aysan jirin ba horta soomaaliya ay iska noqotay dadkii sha- shacabka soomaaliyeed dhiiggiisiina iyo iyo- iyo iyo maqaarkiisiina maaragtay runtii waxay noqdeen raqiis bay noqdeen marka eh, dad badan baa macnaha eh, baabuur saas oo t m ah oo iska ballaaran inuu halkaas yimaado oo dad badan ba oo kala duwan baa ogaa ama kuwii soo abaabulay ha noqoto oo shabaabka ahaa oo eh, boqol nooc ayago ay dhici karto inay ka warhayeen oo saas in baabuurkaas la dhiso oo hubkaan la helo oo waxaan lagu qarxinaya baaruudan la helo oo dad badan baa runtii qayb ka ah siyaabo kala duwan Eh, hay- laamaha amnigana hadda inay iskana tabardaran yihiin Eh, fududeyn ay dhici karto inay jirto waase la ogaan doonaa in ciddii fududeysay inay halkaas baabuurkaas soo gaaro waxaasoo kontarool soo dhaafo waa tahay Eh, farsamo xumana waa noqon kartaa marka eh, dee mas-uuliyadahaana waa in la qaato waaye dadkan oo ma- lo- maahan maalin boqol iska gowracanayso Eh, marka runtii eh, eh, Waaya.
tabardarri iyo- iyo iyo fududeyn iyo- iyo- iyo fashil boqol nooca lagu fasiri karaa waa tahay waxyaabaha kale dadku ay ilaayo hadda ka soo waaqsan layihiin waxa ay tahay in qaraxan inkastoo waa qarax xoogan haddana bartamihii magaalada meel dadku ay ku badan yihiin meel aanay jirin haddii la dhihi lahaa bartilmaameed gaar ayuu ahaa aysan ahayn inuu qaraxani uu ka dhaco muxuu kula muuqdaa wuxuu ahaa qarax ujeedkiisa bartilmaameedka meeshuu ahaa mid ka soo horumaray meelo kale bartilmaameed uu ahaa mise waa mid lasoo abaabulay oo la doonayayba in meeshaasi si gaara loogu bartilmaamsado taas anigu runtii ma garan karo laakiin isku isku dhib unbuu geysan lahaa meeshii lagu agbaarin gareeyo eh, dhibkaan dhilba dhib dhib eh, leeg buu ama ku dhow buu gaarsiin lahaa laakiin meeshii ugu darayd oo ku qarxi lahaa buu ku qarxay oo iskoyskii soobe oo shacabkii dhooban yihiin oo dadka masaakiintaha ay dhooban yihiin buu ku qarxay marka si- ama meelaha loo wado oo dad bu- baabuur buu soo dardarhayay waa la sheegahayay iyo- iyo bajaaj iyo yaryar buu soo dardarhayay marka ugu dambeysay waa la sheegahayay oo si- eh, inuu halkaas ugu talagalayna waa dhici kartaa inuu meel kale usocdayna waa dhici kartaa lakin waxay noqotay meeshii ugu dareed oo qanax ka dhici lahaa ayay noqotay marka dadkaas dhintayna runtii eh, ama gubtay eh, oo runtii silcay sarirta u dhi- u dhintay ayagana eh, waxa ilaahay maaragtay eh, kuwaas dhintay waaba- rasuulkaaba u ballan qaaday qofkii ama gubta ama meel ku dhintay inuu janno galayo shahiid yahay kuwa dhaawacana ilaahay inuu caafimaad siiyan uga baryanaa laakiin arrintan waa inay noqoto weeye eh, eh, arrin eh, khasabta qof kasta inuu istaago oo dhosaan ma yeeleyno Waa mana mana qabato in- inay ka dhalato weeye kuwa ku xataa kasoo shaqeeyay inay gartaan weeye waxaan hebel ba isoo diray iyo xarakan ka tirsanay inaysan ku badbaadahayna dad masaakiino oo oo oo oo- oo oo birimageeda inay xasuuqayaan kuwaan xelalka sheeganayaan inay inay gartaan weye waxaan inay hortooda ka dhacayaan mas-uuliyaddan iyagu ay leeyihiin shacabka reer muqdishona waa waa- waa inay markay duugtaan iyo tacsidaan iyo iyo gurmadkan ay ka baxaan waa inay dalbadaan weeye dowladnimada ay rabaan iyo dalka ay rabaan isla markaasna waxaan ay ay ay ay- ay istaagto wey arrin loo dulqaadan karo oo oo magaaladan iyo dadkan soomaaliyed ay aqbali karaan maaha dan waa waa waa waa meel wax kasta waa laisla soo dhaafay marka waa in la yidhahdo ma yeelin in la yidhahdo sheekada ma ye- ma yeelin inay ka dhala- ka dhalato waa aad baad umahadsantaha cabdirashiid cabdirashiid khaliif xaashi heritage ayuu ahaa kaasi idaacadda yadiina waraysigaas baanu kusoo gebagabaynaynaa intaannu dib u kulmayno waxaannu idinku dhaafaynaa dhammaanteen nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.